إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم فانما التقوى خلقتم وهي وصيه الله للاولين والاخرين وسر نجاح العباد في الدارين واعلموا رحمكم الله ان من صفات المؤمنين التي ذكرها الله تعالى في كتابه واخبر ان من اتصف بها سعد وفاز وافلح وصار من الوارثين الذين يرثون الفردوس الاعلى ومن لم يتصف بها خاب وخسر وكان من الهالكين مراعاه الامانه واداؤها الى اهلها قال الله تعالى الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون وقال سبحانه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به والامانه امر جامع لما كلف به الانسان او استؤمن عليه فهي تشمل حقوق الله عليه كالفرائض وتشمل حقوق العباد كالودائع ونحوها فينبغي للانسان ان يقوم بها خير قيام وان يؤديها لاصحابها ولا يكتمها او ينكرها او يتصرف فيها دون اذن شرعي walaalayaal waxa khudbadu ku saabsan tahay xifdu lamaana ammaanada iyo ilaalinteeda iyo in aad iyo aada loo laxe jecleeyo oo loo feejignaado ammaanadu walaalayaal waa mid qusaysa qof kastoo inaga mid ah mid yar iyo mid weynba dadka ha ku kala badnaata laakiin qof walba way qusaysaa sidaa awgeed ba in ammaanada la xifdiyo oo la ilaaliyaa waa sifaadka ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah kuwaasoo weliba jannada gelaya oo firdowso jannada la yidhaahdo ee xagga sare ku taalla dhaxlaya ilaahay baa markuu sifaynayay dadkaa sifaadkooda wuxuu ku daray kuwa ammaanaadkooda iyo ballamahooda ilaaliya ee sifadaale weeye kuwa jannadaasi dhaxlaya ilaahayna subxaanah qur-aanka kariimka ah ayuu inagu farayaa inaynu ammaanada ilaalinno oo qof weliba ammaanada saaran iyo halka kaga aadan iyo kaalinta uu ku jiro oo aada iyo aada u xifdiyo ina allaha ya'murukum an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha ilaahay wuxuu idin farayaa subxaanah inaa ammaanooyinka u guddaan ehelkeeda iyo ciddii xaqu lahayd sida ilaahayna farayna haddaynu u hoggaansanno imtihaalan liamri illaahi subxaanah waa sida khayrkeennu ku jira adduun iyo aakhiraba waa sida adduunyadeenna iyo aakhiradeennuba ay noogu hagaagayaan waxaa rasuulkeenna sharafta lina lahaa calayhi asalaatu wassalaam addi lamaanata ilaa man i'tamanak walaa takun man khaanak ammaanada u gud cidda ku aamintay ka ku khiyaameeyana ha khiyaamayn adigu walaalayaal waxaa mar kale qur-aanka rabbi ku yidhi wain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii itumina amaanatah walyataqi illaaha rabbah haddaa is aamintaan ammaanada isu guda oo qofkii la aaminay ha gudo wixii lagu aaminay ilaahayna ka baqa subxaanah sidaa awgeed baa khasladaha iyo camallada waaweyn ee iimaanku ka kooban yahay ayay walaalayaal ka mid tahay ammaanada oo la ilaaliyo waxay ku tusaysaa qofka iimaankiisa iyo alla ka cabsigiisa iyo wanaaggiisa iyo inuu yahay qof ilaahay ka cabsanaya aakhiradiisana u turanaya waxaa rasuulkeennu yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa iimaana liman laa ammaanata lah iimaanba ma laha qofka aan ammaano lahayn iimaanba ma laha iimaankaasi laga nafiyaya ama loo diidayna waa iimaankiisu ma dhammaystirna ee wuu qooman yahay weeye dhinaca kale inuu qofku ku sifoobo ammaano la-aan oo waxyaabihii mas-uuliyaadkiisii khiyaameeyaa calaamaadka munaafiqiinta ayay ka mid tahay aayatu lmunaafiqi halaath idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa idaa tumina khaan waxaa ku jirtay munaafiqu haddii la aamino wuu khiyaameeyaa ammaanadaa kama soo baxo ma oofiyo haddaba walaalayaal ammaanaadkayna saarani waxay noqonayaan laba nooc ama laba dhinac bay ka imanayaan ammaanaadka uga horeeya ina saarani waa xuquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ee addoonkiiyo rabbigii u dhaxeeya ilaahayna addoonkiisa uu abuurtay uu ku waajibiyo inuu ka soo baxo oo uu ugu horeeyo ilaahay oo keliya qofku inuu caabudo salaada oogo sakada bixiyo soomka iyo xajkii la yimaado kafaaraadka waajibka ah waxa weeye guto xuquuqda kale ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku leeyahay ee qofka gudaya iyo ka ku gaboodfalaya ilaahay uuni kala og yahay qofku waa inuu ka soo baxo waxaa kaloo ammaanaadka ka mid ah xuquuqda ilaahayna saaray laakiin addoommaha uu isu saaray ee addoommuhu isku leeyihiin oo sidaynu ognahay addoommuhu xuquuq fara badan bay isku leeyihiin waxaana dhici karta qofku isagoo xuquuqdii ilaahay ku lahaa gutay oo ka soo baxay oo ku dadaalay xuquuqda addoommaha oo uu ku gaboodfalay inuu waxa weeyaan ku cadaab muto ama ku ciqaab muto xaqa waalidku waa kugu ammaano xaqa dumarkaagu waa kugu ammaano xaqa qaraabadu waa kugu ammaano xaqa waxa weeyaan xataa naftaadu kugu leedahay waa kugu ammaano xaqa carruurtu waa kugu ammaano xaqa jaarku waa kugu ammaano xaqa wixii kale gacantaada ku jireed maamulaysaa waa kugu ammaano mas-uul sare haddaad tahay ummadda aada maamulayso xaqoodu waa kugu ammaano waxyaabahaasoo dhammi waxa weeyaan waa ammaano markaaad sidaa usii dhex gasho halkaa waxaad arkaysaa dhammaanteen inaynu nahay ammaanahaye qofba ammaanadiisu inay leeg tahayba ammaanadaa ku saabsan xuquuqda ilaahay waa laga siman yahi dadka oo dhan dee ilaahay waa ka doonayaa qof kasta oo mukallafah ama madax ha ahaado ama mija ha ahaado inuu qofku ilaaliyo uu ka soo baxaana waata uu ku badbaadi karayo sidaasoo kale xuquuqda addoommuhu ay isku leeyihiinna wayna saaran tahay oo qofba xuquuqdaa wax ka mida ayuunbaa saaran sidaa awgeed baa rasuulkeennu yidhi salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih dhammaantiin wada raacibaad tihin waxaad tihiin ilaaliya dhammaantiin mid walba waxbaa loo diru ilaalinaya mid walbana wixii loo diray uu mas-uulka ka ahaa waa la weydiinayaa waa mid la weydiinaayo oo kelmadda mas-uul qudheeda marka carabida loo celiyo ee afkeenna aynu ku fasiro la weydiiyay noqonaysaa su'ila canhu fa huwa mas-uulun waa mid la weydiinaayo markaa qof kastoo inaga midi ammaano ayuu hayaa qof welibana ammaanada uu hayo waa la weydiinayaa markaasaa rasuulku sii kala dhigdhigay madaxweynihii ama imaamkii waa mas-uul ummaddaa uu xukumo oo dhan buu mas-uul ka yahay waana la weydiinaya ninku waa mas-uul wuxuu mas-uul ka yahay reerkiisa xaaskiisa carruurtiisa waxyaabaha guriga kula nool dadka gacantiisa ku jira uu maamulaya ayuu mas-uul ka yihi waana la weydiinaya haweenaydu waa mas-uul waxay mas-uul ka tahay guriga ninkeeda iyo carruurtiisa iyo nafteeda intaasoo dhan waana la weydiinaya ninka shaqaalaha ah ee cid u shaqeeya waa mas-uul maalkaa lagu aaminay ee uu ka shaqaynayo meheraddaa uu hayo ayaa waxa weeye uu mas-uul ka yahay waana la weydiinayaa sidaasaa dadka dhammaantood qof waliba uu mas-uul ku yahay waxaynu walaalayaal ognahay dadku meelo kala duwan bay ku jiraan ninba kaalin buu ku jiraa ama qofba meel buu ka shaqeeyaa meel buu ka hayaa howl qof walowba ogow waxaad qabanaysaa waa mas-uuliyad ku saaran ilaahayna subxaana wa tacaala kaala xisaabtami doono macallinnimadu waa mas-uuliyad weyn haddaad dowladda u shaqayso waa mas-uuliyad weyn haddaad shaksi gaara u shaqayso waa mas-uuliyad weyn haddii xilalka sii sarsara aad haysana hadalkeedaba daa waa mas-uuliyad aada iyo aada u weyn sidaa markay tahay waxaynu isku baraarujinaynaa cibaad allah qofka mas-uuliyadda ah adduunyada intuu jooga iska gudi waaya ee iska ilaalin waaya wixii uu ku gaboodfalay maalinka qiyaamo ayaa laga jaraya latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha yowma alqiyaama xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa maalinka qiyaame marka la yimaado ee ilaahay dadka kala xukumaayo qof walba wixii xaq ku maqnaa waa laga soo qaadaya qofnaba xaq ku maqan oo cid kale kaga maqnaan loo dayn maayo waa laga qaadaya dariiqada weliba la marayana rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu inoo sharaxa marka qofka muslimka ah ee dhabta ahi waa ka waxyaabaha iska sii baandheeya intaanay maalintaasi iman ee waxyaabo badan oo kugu maqnaa aan lagaa jarin eenad khatar gelin ee laga yaabo dad badan inay markaa taasi naar u sababtay maalintaa naarta ku galaan waa inuu qofku intuu adduunyada joogo naftiisa xisaabiyo oo uu dib isugu noqdo oo ammaanaadka uu iska hagaajiyo waxaa kaloo rasuulkeennu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka ammaanadaasi inay yaraanayso waxyaabaha aakhiru zamaanka yaraanaya meeshaba ka baxaya ayay ka mid tahay oo xadiidkii saxiixa ku yaalay yanaamu rajulu annawmata fatuqbadu alamaanatu min qalbi qofku hurda ayuu seexanayaa isagoo marka hore aamin ahaa ammaano lahaa ayuu jiifsanayaa markaasuu soo toosayaa iyadoo ammaanadiiba qalbigiisa laga siibay oo raad ay kusii kaga sii tagtay waxay ahlulcilmigu idhaahdeen sababtu waxa weeye khaa'iniinta ayaa badanaya dadka ahlulkhiyaanaha ee khiyaamada samaynaya ciidda ka badanaya markaasaa dabadeetana kii wanaagsanaa ama aaminka ahaana kuwaasi ayuu maaragtay ku biirayaa ama iyaga ayaa saamaynaya waa waxyaabaha markaa wakhtiyadan dambe iyo imakaba aynu u taagannahay waxaa kaloo rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam idaa wusida alamru ilaa gayri ahlih faintadir isaaca talada marka gacanta laga geliyo iyo mas-uuliyadda qof aan ehel u ahayn markaa saacadii sug waxba kamay hadhina markaa way taagan tahay calaamaadkeediina way yimaadeene kolkaa sugoo adduunyadan in la duubayo sidaa u ogow waxa aada iyo aada walaalayaal cajiib u ah oo inoo tilmaamayo inaan ammaanada la fududaysan karin baaraka allaahu fiikum maalinka qiyaamo marka dadka jidka siraad la marinayo oo culimmada aynu ka maqalay ama aynu akhrinay in badan sida uu yahay iyo jahannamo inuu dul yaallo oo uu dhuuban yahay oo bahalo markaa dadka qabanaya ay ku hareeraysan yihiin oo halistiisu aada iyo aada u badan tahay waxaa xagga midig iyo xagga bidix maalintaa iska taagaya jidkaa siraad ammaanadii iyo raximkii ama qaraabadii labadaasaa hareeraha iska taagaya qofkiina meel kale ugama baydhi karo waa dariiqaa la wada marayo qofkii ku gaboodfalay raximka iyo qaraabada oo sharcigu aada u adkeeyey iyo qofkii ku gaboodfalay ammaanada iyo mas-uuliyadda oo iyadana sharcigu aada iyo aada u adkeeyey halkaasay kaga sii horreeyaan oo maalinka qiyaame ay u taagayihin marka waa inaad ogaato maalinka qiyaamana waa lagugu xisaabinayaa jidka siraadna ammaanadu way nagaga sii horraysaa ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanah inuu inoogu kaalmeeyo gudista ammaanaadka ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu idhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa jannooyinkiisa inuu ina geeyo ilaahay baynu weydiisanaynaa naarta cadaabka naareed inuu inaga badbaadiyo أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا عباد الله ummaddu kolkaa ay tahay ummad ammaanada gudaysa oo qof weliba kaalintiisa ka soo baxayo oo khiyaanada uu ka fogaanayo waxay noqonaysaa ummad wanaagsan ummad horumarka adduunyada iyo ka aakhirada labadaba kororhsata ummad waxa weeye caqabado badan iyo tacab badan iyo dhibaato badan ka badbaada ayay noqonaysa marka laakiin qof weliba halkiisa iyo kaalintiisa uu khiyaameeyo ee ammaanada la gudi waayo tii guud iyo tagaarka aba halkaa ummadda dhib badan baa adduun iyo aakhiraba uga soo hoyanaysa walaalayaal waxaa arkaysaan cabasho iyo dhibaatooyin kuwa khaas iyo kuwa caamaba waxa u sababa cadamu adaa'i alamaana ammaanadii oo siday ahayd aan loo gudanahayn halkeediina aan la dhigahayn taasi ayaa waxa weeye in badan u sababa waxa aynu isku baraarujinaynaa dhowr xadiid oo rasuulkeenna ka sugan calayhi asalaatu wassalaam oo ka warramaya bal qofka mas-uuliyad haya ama ha noqoto mid weyn ama ha noqoto mid ka hoosayse eh waxa laga doonayo haddii uu baydhbaydho oo uu dadaali waayo dhibta u taalla ee hore loo sii sheegay xadiidka macqil ibnu yasaar wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min cabdin yastarciihi illaahu raciya yamuutu yowma yamuutu wa huwa gaashun liraciyatih ilaa xarama allahu calayhi aljanna muttafaqun calayh ma jiro qof ilaahay subxaanahu wa tacaala raacyad iyo dad uu uga mas-uul dhigayo mas-uuliyaddu inay doontaba ha leegaatee qof ilaahay ciduu mas-uul uga dhigayo oo dabadeeta dhimanayo maalinka uu dhimanayo isaga oo dadkii uu ka mas-uulkahaa khiyaameeyey oo qishay hadday sidaasi dhacdo ilaahay kaa jannada uu ka xarimay uu u diiday ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa jannada halkaa kolkaa waxaynu ka qaadanaynaa mas-uuliyaddii oo la dayaco iyo ammaanadii oo laga soo bixi waayaa jannada ayaa waxa weeye aada ku waayeysaa riwaayad kaloo xadiidku leeyahy waxay sheegaysaa falam yaxudhaa binusxihi lam yajid raa'ixata aljanna qofka mas-uuliyad ilaahay u dhiibo ee dad uu u diro ee aan ku ilaalin een ku dhowrin nusxigiisa taladiisa wanaagsan iyo samaka talintooda iyo sida u fiican ee u danta ah kaasi ma uriyo urta jannada ma helo inuu gala iska daayo xataa urin maayo urta jannadana masaafo aada iyo aada u fog baa laga helaa riwaayad kastoo riwaayad kaloo muslimku wariyey waxay tilmaamaysaa maa min amiirin yalii umuura almuslimiin huma laa yajhadu lahum wayansaxu lahum ilaa lam yadkhul macahum aljanna ma jira qof amiira oo madaxahoo arrimaha muslimiinta wax ka mid ah ka mas-uul noqdo oo gacanta ku dhiga ama madaxnimada u sarraysa ha noqoto ama kuwa ka hooseeya ha noqdaan dabadeeta aan isku hawlin danaha iyo wanaajinta dadkaa muslimiinta ah ee uu u talinaayo aan isku dhibin oo aan isku hawlin oo aan u naseexayn oo samahooda iyo wanaaggooda iyo dantooda aan ka talin hadday sidaasi dhacdo kaasi jannada lama galo kaasi jannada lama galo marka waxyaabaha laga doonayo qofka mas-uulkaabay ka mid tahy inuu aada iyo aada isugu hawlo ee ummadda uu ka mas-uulka yahay wanaaggooda iyo wixii u fiican iyo samaka talintooda waxaynu ku khatibaynaa xadiidka caaisha ee muslim saxiixa ku wariyey rasuulku uu duceeyey sala allahu calayhi wasalam marna wuu habaartamay waxaanaynu garanaynaa ducada rasuulkeennu inay ahayd sala allahu calayhi wasalam mustajaaba mid baydhbaydhaysa may ahayn waxay tidhi caaisha waxaan maqlay rasuulkaoo gurigayga ka leh allaahumma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh waa habaarkii waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bih ilaahay ou qofka talada ummaddayda wax ka mida qabta ee ka mas-uul noqda ee dabadeeta ku adkeeya ilaahay ou ku adkeeya qof kasta oo intuu mas-uuliyad qabto dadka ku adkeeya oo waxa weeyaan si sharciga ka baxsan sharciga islaamka si ka baxsan sharciga aynu ujeedna waa sharciga islaamka waayo dhagaheenna maanta waxaa ku batay sharciga sharciga sharciga oon sharciga ilaahay looga jeedin ee looga jeeda kan dadku ay malmaluuqeen ay dadku samaysteen sharcigu waa sharciga ilaahay dadka muslimiinta kaasaa u sharci ah sharciga ilaahay si ka baxsan ula dhaqma ee dulmiya ee waxooda iyo hantidooda burburiya een dantooda ka shaqayn ee aan horumarkooda iyo wanaagooda isku dhibin een isku daalin kaa ilaahay ow ku adkee habaarkaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa u yaalla dhinaca kale ka isagu u dadaala ee u dhibriya ee arrimaha u fududeeya ee dantooda ka shaqeeyana ilaahay oo isagana arrimihiisa u fududee ilaahay oo u dabci kaana waa loo duceeyey kaana rasuulku u habaaray sala allahu calayhi wasalam qof waliba markaa dariiqada uu mare ayuu leeyahy walaalayaal mas-uuliyadda guudna ha lagu dadaalo tagaarkaana ha lagu dadaalo dadka qaarkood hadday mas-uuliyadooda dayacaan kuwa kale waa inaanay ku dayanin qof waliba mas-uuliyaddiisa waa inuu ka soo baxo waayo adiga ta madaxweynaha iyo ta wasiirka iyo ta waxa weeye xaakimka maxakamadda fadhiya adiga lagu weydiin maayo muxuu madaxweynuhu mas-uuliyaddiisii u dala u dayacay ilaahay ku odhan maayo laakiin taadaa lagu weydiinayaa inta adiga ilaahay kuu diray ayuu kaala xisaabtamayaa sidaa awgeed qof waliba waa inuu tiisa ku dadaalo walaalayaal waxaan ku soo koobayaa sidaynu ognahay waxaa la doortay dad walaalaheen ka mid ah ayaa loo doortay deegaanada iyo magaalooyinka golaha soo baxay iyo ragga markaa looga madaxda dhigayba ummaddana waxaa aada iyo aada loogu celcelinaya baryahan dambe isbeddel baa la doonayaa dadkaa soo baxay waynu u ducaynaynaa ducay naga mudan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka ha waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka ha waafajiyo kuwa dalka iyo dadka wuxu qabtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo waxyaabo badan baa la tirsanaya kuwo waxyaabahaasi hagaajiya oo saxa ilaahay subxaana wa tacaala ha ka yeelo ilaahay wanaagga ay doonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga ay doonayaan ha u fududeeyo waynu u ducaynaynaa walaalayaal qofka daacadda ah ee doonaya inuu markaa wanaag ka shaqeeyo oo uu mas-uuliyaddiisa gutana ilaahay baa subxaanahu wa tacaala garab gala ilaahay baa subxaanahu wa tacaala la qabta ilaahayna waxba lagama qarin karo oo qalbiga qofka ayuu ilaahay daalacanaya subxaana wa tacaala marka qofka daacaddaa ilaahay baa garab gelaya innagana waxaa laynaga doonayaa mar haddii danta caamka ah aynu ognahay hadday hoos u dhacdo dhibta ay leedahay mar haddaynu ognahay waxyaabo fara badan oo had iyo jeer aynu markaa ku sheekaysanno ama aynu tirsanno ciddii wax qabanaysa ee wanaaggeenna ka shaqaynaysa ee danteenna wadda inaynu garab joogsannaa la doonaya walaalay waayo qof iyo laba iyo saddex iyo toban toona waxba kama tari karaan ummadda haddaanay inta kale wanaagga la fahmin oo aan wax lala qaban marka aynu gacan keliya noqonno aynu wanaaggeenna wada dareenno aynu wixii fiican wada doonno wixii xunna wada diidno markaasaynu horumar gaari karaa laakiin qof iyo laba ama toban ama in ka badan oo ummadda intii kale ay ka soo horjeedaa waxa weeya waxba badan ma qaban karaan taa waa inaynu ogaanno isbeddelkuna wuxuu ka bilaabmaa nin madaxa un ama nin kursi fadhiistay uun kama bilaabmo isbeddelku xagga hoosuu ka bilaabmaa shacabkuu ka bilaabmaa dadka ayuu ka bilaabmaa marka qof kastoo inaga midii uu ka shaqeeyo inuu wax wanaajiyo oo uu xagga wanaagsan tallaabo u qaado oo wixii markaa ku dhadhow ama maaragtay uu qaban karo uu qabto markaasaa isbeddelka dhabta ahi imanaya ilaahay subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghinaa allahuma inaa nasaluka aljannata wanacuudu bika min annaar sala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wsaxbi